gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha jubbaland oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa kismaayo ayaa hay-adaha samfalka ee sanadka laba kun afar iyo labaatanka la shaqeeyay arrimaha gargaarka iyo dib u dejinta ayaa uga mahad celiyey shaqada cali aadan cali gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha jubbaland ayaa dhammaan hay-adihii la soo shaqeeyey sanadka laba kun afar iyo labaatan u sheegay inay ula shaqeeyaan si hufan inaan halkaa uga mahad celiyo inaan bogaadiyo dhammaan hay-adaha iyaga iyo shaqaalahooda sida sharaftii ee karaamada ku dheehnayd ay noola shaqeeyeen sanadka ka hay-adaha qaar oona xusi doono waxay noogu jiraan hay-adaha xagga safka hore ay noogu jiraan safka hore markaan leeyahay qof aan ka maaranana ma jirto hay-addu ha yaraato ama ha weynato tii waxna tartay dadkaan mas-uulka ka nahay wax tartay aad baan u bogaadinayaa waan u mahad celinaynaa waxqabadkoodiina waa ku sharfan yihiin waxaana ka mid ah hay-adahaasi hay-adda u n h c r oan bartner la nahay oo dee udubdhexaadka ay ku taagan tahay komishinka uu ku taagan yahay ah acted iyo saado acted stroke saado oo runtii laba hay-adooda isku dhex jiro oo mid local iyo mid internationala oo aad u awood badan oo waxtarkoodu aad u muuqdo